wallahi anigu warkaasi waa aan maqlayay tan iyo shalay iyo xalay iyo warka dhegey waa uu kusoo dhacayay in meelo kamid a dagaankayga ay soo gaareenna waa maqlayay laakiin ilaa hadda ma hayo wax mataqaanaa aan indhahayga ku arkay ama aan saari maayo laakiin maqalku waa maqlaya inay jiraan marka halkee bay ka yimaadeen ba lagu yidhi wallahi waxaa laleeyahay dhinaca xamar xaggaas ayay ka yimaadeen dhinacaa bayna kusoo socdaan waa laleeyahay tuulooyin tuulooyinkeyga kamid ah na waa lagu sheegaya ereyada ama xuduudda annaga oo aan la leenahay degmada ail aan la leenahay oo ereyada la yidhaahdo garmaal iyo suuj meesha la yidhaahdo xuduudeyda ayaa igu maqaala inay soo gaareen baa la ii sheegay marka ma qoladii garaacad ka timid ba mise waa kuwo kale dhinaca garacdi halkaasay ka yimaadeen sida aan hadda warka ku helayo waa is wataan wax oo dhan waa isku mid baan maqlaaya halkaas ayay ka yimaadeen ereatan bay kusoo socdaan haddee waa arkaynaa bal wixii wixii kasoo kordha ilaa hadda kooxda al-shabaab ee idinku soo socotee laguu sheegay ad warkooda helisid ma kuwo dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwo dhinaca beriga ka imanaya aniga ma garan karo waayo aniga al-shabaab al-shabaab anigu waa maqlaa dhegtaan ka maqlaa laakiin anigu weliga al-shabaab ma arag wax xiriir naga dhexeeya aan laleeyaha male qofkaad xiriir leeyahay baa ogaan karta hadduu beriga kaaga imaanayo iyo hadduu badda kaaga imaanayo marka wax xiriirada maba lihinba oo isku shaqada maahinba wararka ad helisid laakiin ma waxay kuu sheegayaan inay dhinaca badda kasoo socdaan mise inay dhinaca beriga kasoo socdaan wararka anigu hadda waxaan ka malaysanayaa dhinaca dhinaca badda tulooyinka iga xiga laakiin waxaan basheega caddaynayaaba meeshay doonaanba ha u socdeene anigu waxaan kaleergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn hadday torotarigeyga soo galaanna in wixii dhibaato ee dhacaya way mas-uulka yihin aniguna inaanan faraha la gelayn hadday badda marayaan aan shaqo ku lahayn hadday dabaalanayaan aan shaqo ku lahayn hadday kalluun cunayaan aan shaqo ku lahayn shaqa wax naga dhaxayn karaa ma jiraan waxaa naga dhexeeya oo keliya waxa weye war torotorigeyga ka leexda oo banaankaa ka mara oo baddaa ilaahay ee weyn anigu idinkama xigo hadday maraya riyaal saco kule laakiin waxaan diidayaa inta kilomitr aan badda ku leeyahay iyo inta kilomitr aan beriga ku leeyahay ma iman karaan aw sheegay guddoomiye ilaa iminka markaa maxaad ka qabateen arrintaas ilaa hadda waxaan ka qabtay ma jiraan laakiin waxa weeye waan sugaya oo diyaar baan u ahay waxaan diyaar u ahay xuduudeyda baddu waa weyn tahay nimankaan hadda aniga sida igu maqaalaa waxaa laigu leeyahay nimankaan uma socdaan eryada waa ay ku dhaafayaan oo meel kale ayay kusii jeedaan hadda qof badiisaa marayo aniga i dhaafaya oo aan aniga ii socon anigu waxaan u doontaa waa qalab laakiin hadday ku socdaan torotarigeyga anigu aanan ka ahay mas-uulka anigu aan king aan ka ahay ama boqorka anigu aan ka ahay wixii torotarigeyga soo gala that means aniga ifaragashteen aniga idaandaansadeen halkee bay ku socdaan ba lagu yihi wallahi waxa la yidhi xaggaas barigaasay kolley u socdaan bay leeyihin waa ku tiri kuteen wax cadoon anigu hayaa ma jirto waatay laakiin degmooyinka deriskaaga ah wada shaqayn idinkama dhexaysa miya degmooyinka igu dhow ayl baa igu dhow xaafuun ayaan xuduud la leeyahay xuduudeydu waxa weeye meesha leeyahay garmaala baan anigu xuduudeydu halkaa ku eg tahay oo dhinaca ayga dhinacan xaafuunna waxay ku eg tahay kalmaso waa hulka shishe cirifkiisa ayaan aya ayay fadhigta intaa udhaxaysa waa bandarbeya marine ciidamada la yihahdo anigu aan leeyahay oo dadkayga ah diyaar baanu ku nahay ereyaas inaan inaanu ka ilaashano badayada iyo dadkayaga iyo kalluunkayaga iyo khayraadkayaga inaanu mas-uuliyadayga saaran dadka deriska ada dadka deriskahay waxay tahay waa derisku inu iscaawin waa loo baahan yahay laakiin iyagu igama codsan ayloo kale maayarkeedu igama codsan gurmad inaan u sameeyo kuwa xaafuun ima weydiisan dee waxaan ku doontaa waa gardaro laakiin boqortooyadeyda anigu inaan ilaashado anaa xaqu leh waa tahay marka ad leedahay boqortooyadeeda ma waxaad ujeedaa maamulka puntland ma hoos tegtid miya waan hoos tagaa maamulka puntland laakiin anaa xakuma meesha ameerkii ama ninkii mas-uulka ka ahaa ummadda aniga weye anaa mas-uulka ah marka puntland waa puntland ana puntland baanahay laakiin puntland aniga waxay ii igmatay ama shacbiga reer bandarbeyla ay aniga ii doorteen mataqaana degmadaas inaan mas-uul ahay